waxaan ahaaba waxay ila tahay qofkii qura ahaa ee xuquuqul insaanka ka shaqeeya ee ruwandho joogay wakhtigaa xasuuqu ka dhacayay laba bilood baan joogay waxaan ka soo baxay kigaali malaa dhowr cisho intii aanay xasuuqa dee la istaajinin markaasi dee waxaan helay opportunity dee aad goobjoog ahayd meeshii dee adigaabaa sigtay maisleeda waan isu agnahay dadkoo dhan baa igu yidhi aham sideebaad maaragtay aanad adigoo nool oga soo baxday alxamdulilah waan ka soo baxay laakiinse dee waxaa maaragtay wax laga sheekayn kara may ahayn weligayna ismaan lahayn intaa joog umanaan tegin camtii xasuuqa aad document garayside kolba wuxuunbaa ila sii jiitaa markay aan wadanka galay riile waxay ahayd wakhtigaa uu bilaabmay uun marka cidna may ogeyn waxa dee ka dhacaya iyo de waxaan dadka wuxuu u geystay marka markii hore waxaan islahaa unba waxaan sii raacay laba journalist oo swiss oo doonayay maalintaasuun inay inay galaan oo yidhaan caawa baynu soo noqon marka markiiba anigu saanay waxaan u tegay cusbitaal gahiine la yidhaaho oo dadkii xasuuqu ku dhacay survivorskii la keenay markiiba waxaan may anigu ma noqonayo markiiba sheekadii baan galay wixiibaa maaragtay iga weynaaday toban cishaan joogay toban cisho ka bacdi dharkii aan ku galay uun baan ku joogay cunto may jirin wax la cabaa may jirin bal ii warar markaasi xaggee arrintaas ku dambaysay riseershyo badan baa ka samayseen markaasi iminkana waad ku noqonoqotaa ma halkaasaa deganta iminka ruwanda maya iminka ruwanda ma deganin laakiinse weligayna waxayla tahay ruwanda igama fogaan karayso in badan baan isidhi iskaga tag shaqadan xaggan ruwanda waayo dee dadkii dadkoodii reer siddeetan qof boqol qof laga dilay eed had iyo jeer maaragtay iminka labaatan sannadood aan isnaqaanay eed arkaysa dhibaatadani dhibaatadee weligood maaragtay ka tegaysa aanay ahayn waa very painful wixii aad u qaban karaysidna dee adigoo qabanaya ama ha noqoto documentation ama ha noqoto dadkii waxaan u geystay oo had iyo jeer maxkamadaha kala shaqaynaysid laakiinse waxaasi haddana dee qofkii waxaa wadnihiisa ku jiriyo wixii ku dhacay dee wax badan kama qaban karayso adigana waxbay ku yeelaysaa had iyo jeer bal ii waran imanka waxaad samaysay macad weyn oo la yidhahdo horaysan oo aad leedahay xaggii cadaaladii iyo garsoorkii dadkii soomaali meelay joogtaba garsoorka aad ba looga cawdaa haddii cadaalad la waayna dee amni la heli maayo bal ii waran kaasi maxaa ku dhaliyey waxaa igu dhaliyey dee horta iminka labaatan sannadood baan dee ruwanda ku maqnaa marka waxaan isiri dee horta bal somalilandna dee intaa waan kusoo noqonayo dee reerkii baa joogo waa waddankeennii wixii aan qaban karayana waan dee qaban jiray laakiinse imika projectkan cadaaladda ku saabsan baan ayaan gacanta ku hayaa dad badan oo kalea ila shaqaynaya ama garsoore ha noqoto ama xeer ilaalin ha noqoto ama dee lawyerska ha noqotee waxa weeye projectkani in institutionska cadaaladda ku lug leh in la caawiyo institutionskeenuna aad iyo aad bay u liitaan mid walba wuu liitaa ha noqoto xagga maaragtay human resources dadkii ka shaqaynaya ama tiradooda ha noqoto ama aqoontooda ha noqoto marka imanka shaqadani waxa weeye inaanu kuwa inaad wax ka qabato ugu dambaynta waxaan ku weydiinayaa saxaafadda oo kale kama fogid saxaafadda waan ku ogahay oo dee xuquuqal insaanka qofka activiska ee u doodayay saxaafaddii ma kala maarmaan saxaafadduna waa cabataa imanka waad ogto xataa laba wargeyso waaweyn baa xidhan hubaal iyo haatuf iyo bal ii waran say kula muuqdaan arrimahaasi wallahi horta annaga iminka mashruuc ayagani wuxuu ku saabsan yahay uun institutionska justiceka laakiinse waa sidaa aad tidhi oo waddankii haddaanu cadaaladuna aanay dhisnayn miidiyaduna aanay dhisnayn horumarin siday waddankaasi u samayn karo kudoonaba ha noqdee aad bay u adag tahay marka waxaa loo baahan yahay innaga miidiyadeenniina in dee xuquuqul insaankoodiina la ilaaliyo iyaguna inay professional standardskoodii ilaaliyaan dhibaato badan oo ka timaada anigu sidaan u arko miidiyada somalilan waxay ku lug leedahayna miidiyadii inay iyadii ka maqan tahay iyadaba aqoon badani qof aan aqoon lahayn oo maanta yidhi journalist baa noqonaya maaha dee in xaquuqul insaankiisii laga qaado laakiinse waxay la tahay labada dhamba haddii shaqo wanaagsan laga qabto inaynu heli doono miidiya xaquuqul insaankeedii iyo tii shicibkabana ilaalin kara